dhinaca kalena malaayiin maraykan ayaa shaqooyinkoodii ku ay xanuunkan dartay kuwaasoo qaarkood shaqooyinkoodii ay istaageen kuwo kalena la yareeyey saacadihii ay shaqayn jireen halka kuwo kalena siiskooda ay uga fadhiisteen kadib markay naftooda uga baqeen inay qaadaan xarunka covid sagaal iyo toban dadka shaqalaantu ku dhacday waxaa ku jira soomaali badan oo degan dalka maraykanka haddaba maxay yihiin fursadaha u bannaan iyo kaalmada ay dowladdu ugu tala gashay dadkaasi iyo weliba halka loo raadsan karo waxaa su-aashaas ka jawaabaya yuusuf cabdi khayre oo ah xisaabyo haysta laysanka xisaabaadka ee xafiiskiisu ku yaallo gobolka virginia caashe ibraahim caashicuud ayuuna u warramay dowladdu waxaa la saxiixay sharci waxaa sharciga la saxiixay bishii march marka sharcigaas waa sharci wadanka dhinaca dhaqaalaha in wax looga qabto marka sharcigaas waxyaalo badan oo ayuu mataqaanaa ayaa ku jira dhinaca dadka ganacsiga ku jira lacag baa loogu talagalay dhinaca dadka oo shaqooyinkii mataqaana waayey ayagana lacag baa loogu talagalay marka dadka shaqooyinka waayey oo shaqaalaha ah waxaa jira lacag loogu talagalay lacagta waxaa ka imaanaysaa dowladda federaalka waxaa loo dirahayaa goboladii marka qof wuxuu meeshu degan yahay gobolku degan yahay ayuu wuxuu la xiriirahayaa ama wasaaradda ama wakaada oo shaqooyinka ka mas-uulaka oo dadka shaqada waayey mataqaanaa lacag la siiyo lacagtaas gobolka la siiyo waxaa loogu darahayaa lacag kale ah oo in asbuucii loogu daro lix boqol oo mataqaanaa loogu daro oo saahida lacagtii oo gobolku siin jiray ayaa waxaa loogu darahayaa lix boqol marka lixdaas boqol waxay soconaysaa ilaa bisha toddobaad july dhammaadkeeda ayay soconaysaa marka waa lix boqol oo saahida iyo wuxuu gobolku awalba mataqaanaa uu dadka marka shaqada beelaan uu siin jiray lacagtaas marka dadka la siinayo ma dadkii shaqooyinka ay hay-adihii ay u shaqaynaayeen ama goobihii ganacsiga ay u shaqaynaayeen ama weerhawsadii dadkii shaqada laga soo eriyey ee shaqada ka fadhiista shaqa idinma hayna la yiri baa mise waa guud ahaan qof kasta oo shaqadii ka fadhiistay maya dadkaas waa laba qaybood weeyaan dadna waa dad shaqadii laga sooyey oo shaqadii ka fadhiista qaarna waa dadkii waktigoodii la dhimay haddii qofku uu shaqaynayo afartan saac oo laakiin la dhimay afartankii labaatan saac laga dhimay qofkaasna xaq buu leeyahay qofkii shaqadii oon shaqahayn iyo qofkii maaragtay oo shaqadii laga dhimay labadaba xaq way leeyihiin waxaa kaloo xaq u leh dadka oo aan iyaga iskood u shaqaysta ama dadka uber ku shaqaysta oo kale dadka baabuurtan oo taksiga oo wadoo kale oo iskood u shaqaysta oan iyagu cidna u shaqeyn dadkaasna waa ku jiraan iyaguna goobo waxaa jira weli shaqeeya laakiin shaqaalihii dhimay shaqaalaha qaar reebtay oo kuwii ay reebteen qudhooda iyagii naftoodii u baqay oo yidhi xaaladan baan ka baqaynaa ma shaqayn karno iyagii shaqadii isaga soo tegay oo kambanigiioo raba dadkaas xaggey galaya kuwaas kuma jiraan kuwaas kuma jiraan waxaa waxaa muhiim ah in qofkii uu mataqaanaa meesha u shaqaynaya ay dhintay laakiin qof isaga iskaga soo tegay ama cabsiha uga soo tago ama sidiisa kale uga soo tegay qofkaas ku jiro qofkaas xaquma leh waa gartay tusaale kale qofkii ganacsi yar haystayna maxaa isna u bannaan qofkii marka ganacsiga haystay waxaa u bannaan dhowr arrimood waxaa jira dadkii qofkii ganacsi haystay oo shaqaalo lahaa oo shaqaalihiisa dhimay arrintan awgeed inuu mataqaanaa lacag loogu talagalay dayn ayaa jirta marka lacagta daynka loogu talagalay xadadkeedu wuxuu noqon waxa ugu badan oo qofka heli karaa waa toban milyan marka lacagtaasna waxaa laga doonanayaa waa bangida weeyaan qofku wuxuu la xiriirhayaa bangigii uu mataqaanaa la macaamilayay oo ganacsiga lalahaa ayuu u tagahayaa halkaasuu mataqaanaa ka doonanayaa lacagtaasna waxa weeyaan waa lacag oo oo guud ahaan saddex saddex boqol iyo afartan bilyan oo dollar weeyaan marka lacagtaasu ilaa hadda bangiyada intaan ogahay bangiga keliya oo hadda oo arrintaas furay oo wada waa ban bangiga la yidhahdo bank of america bangiyada intooda kala diyaar maaha laakiin waxaa un ilaahay rajeynayaa wiidana qaarkood soo noqdaan laakiin qofku waa inuu u diyaar garoobaa oo ganacsiga qofkii ganacsiga haysay waxyaalo badan baa laga rabaa inuu isku daydo oo diyaar u yahay marka lacagta qofkii qofkii kusoo horeeyen baa la siinayaa hadday dhammaato kulli wax ma jira lacag kale ma jiraysa marka waxaa muhiima dadka oo ganacsiga ku jira inay arrintaas ogyihiin oo ay la xiriiraan mataqaanaa bangigoodii oo arrintaas ay bilaabaan marka ma waxaa jira cadad mucayama oo loogu talagalay mise qof waliba ama qofkii lacagtaas waxa weeye haddaan haddaan usoo qaato tusaale kasoo qaado qofku waa qof ganacsi uu ahaa shaqaalu haystay bishii wuxuu mataqaanaa shaqaalihiisu oo qarashkiisu ahaa ilaa ilaa toban kun oo dollar example haddaan usoo qaato tusaal ahaan marka qofkaasu wuxuu helayaa daynka ugu badan oo helayaa qofka noocaasi waa shan iyo labaatan kun weeye qof marka shan iyo labaatankaas kun hadduu qofku shaqaalihiisii uu uusan dhiminin shan iyo labaatankaas kunba in laga cafiyo ayaa mataqaanaa ayaa fursada u badan tahay hadduusan shaqaalihiisi dhiminin dad badan waxaa laga yaabaa inaysan garanayn markay rabaan in waxyaabahan la sheegayo telefishinada inay ka daawadaana laga yaabaa inay dowladdii ka maqlaana laga yaabaa waxaano benefida oo jira oo dadku ay ka faa'iidaysan karaan maadaama guryihii la fadhiyo oo dadkii aanay shaqaynaynin dadku xaggey waxaano macluumaada u raadsan karaan dadkii shaqaalaha ahaa oo aan ayagu ganacsi waxas ku jirnin waxay u raadsanayaan gobolka ay degan yihiin eedda ku shaqaala gobolkaasi la xiriirayaan laakiin dadkii ganacsiga ku jiro taas waxay la xiriirinayaan bangiga oo iyaga u furan oo ganacsigooda uga furan yahay kaasay la xiriirayaan qofkii oo ama arrimahaas u baahan mataqaa in laga caawiyo ama u baahan talo ama waano u baahan ama wax u baahan waa lasoo xiriiri karaan agaba website-kaygu waxa weeye waxaa la yidhahdaa khayre c p a dot com laakiin waxaa also muhiim ah inay loonkan wuu dhammaanhaya wuxuu furmay jimcihii wuxuu soconayaa ilaa bisha lixaad soddonkeeda qofka inuu diyaar garoobaa muhiima markay diyaar noqdaan bangiyada inuu maarata lo abalagalay haddii kale lacagta waa la dhamaysanaya intii ugu horreysaa qaadanaysa waa la dhamaysanayaa lacagta dana mida kale waxaa laga yaaba lacagtaasoo dhan lagu cafiyo qof baa laga yaaba inuu laba kun ama laba boqol oo kun ama boqol kun ama mataqana shan boqol oo kun uu qaato oo shaqaalihiisii uu uusan waxba ka dhimin waxaa laga yaabaa in shantaas boqol oo kun ba loo cafiya laga yaaba kaas wuxuu ahaa yuusuf cabdi khayre oo ah xisaabiye ku sugan gobolka virginia waxa uu warramayay waryahayga cashe ibraahim cashe cuud